Fistulada hooyada waa dhaawac caafimaad oo dhaca inta lagu jiro dhalmada, gaar ahaan marka dhalmadu ay adkaato ama ay qaadato saacado badan iyadoo aan la helin gargaar caafimaad. Waxay keentaa in xididdada kaadiheysta iyo mindhicirka ay dillaacaan, taasoo keenta in hooyada si aan la xakameyn karin kaadi ama saxaro ugu soo dayso. Cudurkani wuxuu sababaa ceeb, go'doon bulsho, iyo xanuun nafsi iyo mid jir ahaaneed oo culus, waxaana ugu xanuunka badan ayaa ah in cudurka laga hortagi karo lagana daweyn karo haddii la helo adeeg caafimaad oo degdeg ah. Warbixinteenna waxaan todobaadkan oo gaarka ah ku wareysanay Dr. Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasustay arrimaha caafimaadka ee haweenka, waxaana wax ka weydiinay waxa uu yahay cudurka fistulada.
wuxuu noqon karaa een, ee, marka la qeexayo eray ahaan waa dalool ama waa, waa, waa meel duleesho oo aan caadi ahayn oo isku xira badanaa isku xira laba xubnood oo jidhka ah oo aan isxiri karin Een, marka laga hadlayo dumarkani gaar ahaan wax loo yaqaano ama wax hadda mawduuceena uu yahay obstetric fistula waxa la dhahaayo oo ah marka een, fistulaha een, aa, uu ka sameysmo qofka haweenka uu ku sameysmo xilliyada dhalmada iyo waxyaalaha la- la xiriira uu ka sameysmo waa marka duleel een, aa, ee, marka dalool u dhexeeya marinka dhalmada oo ah meesha dhalmada qofka haweenka ay ka dhasho iyo kaadi mareenka ama tubbada kaadi ee meesha loo yaqaano kaadi heesta uu isku isku isku duleelsamo ama maxaa la dhahaa god ka sameysmo duleel eh ama mindhiciraha qaybta loo yaqaano rectumka oo ah meesha saxarada lagu kaydiyo inay isku duleelsanto iyo qaybta dhalmada taasaa marka waxay keentaa een, inin la- in la dhaho fistulaha ku dhaco haweenka een, taasoo ka dhalata mararka qaar cadaadis dheeraad ah oo oo- oo dhaca inta lagu jiro foosha adag ee aan la la helin daryeel caafimaad oo ku filan een, fistulaha nuuca ku dhaco een, haweenkani ama dumarka ku dhaca ama obst- obstetric fistulaha ee, waxaa wax waxaa loola jeedaa wuxuuse u dhacaa mararka qaar een, een, waa dhaawac xagga dhalmada ka dhasha gaar ahaan marka haweeneydu leedahay ee, f- ee, fool fool dheer ama foosha oo dheeraata sidoo kalena adag oo socota in ka badan labaatan iyo afar saacadood iyadoo aan helin gargaar caafimaad sida qaliin qaliinka loo yaqaano caesarean section fooshaasi waxay keeni kartaa in in madaxa ilmaha uu cadaadis saaro marinka kaadi heesta ama mindhicirka taasoo keenta inuu dilaac ee, unugyada ee, ku imaado kadibna dhalato dalool isku xira ee, meesha meesha loo yaqaano vaginaha Dhanka kale, Axmed Mataan oo ka mid ah aqoon-yahanada ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa wax ka weydiinay waxa ay kala socdaan maalintani iyo sida ay u arkaan.
inay ka soo baxaan aan ahayn meel maxaa la yidhaha sida tusaale kaadida iyo saxarada oo kale yacni waddo kale ay samaysato taasi ay u baahan tahay marka daweyn iyo qaliin qofkaasi marka een, xanuunka ku dhacay yacni waa meel alle wax ugu talagalay oo san ahayn oo meel kale ka soo baxay runtii taasina waa waxa waxa keliya looga hortegi karo ama maxaa la yidhahdaa loo sameyn karo qofkaasi ama haweeneydaas ku dhaca maxaa la yidhahdaa xanuunadaas qabta in maxaa la yidhahdaa dawooyin ama maxaa la yidhahdaa qaliin lagu sameeyo su-aashaada markaan usoo een, laabto dabcan eh, marka aan fiirino dhinaca dhanka bulshada cudurka fistuluhu wuxuu yeelan karaa saameyn aada u ballaaran oo runtii xanuuno badan ku haya dumarka soomaaliyeed Een, qodobada aan isdhihi karo oo een, maxaa la yidhahdaa saameyn weyn bay ku yeelan karaan ka axmed ahaan yacni ugu horreyntii waxa weeyaan waa kalsooni daro ku dhacda xagga dumarka tusaale haweeneyda qabta fistulaha eh, waxay la kulmi kartaa dareen yacni xishooda oo yacni inay ceebeysato cudurkan ku dhaca maadaama ay la tacaalayso waxyaabo adag ay adag tahay in la qariyo dabcan eh, saa ka war hayno Een, taasoo yacni ka imaaneysa dee xubinteeda marka tani waxay dhaawacdaa marka kalsoonideeda iyo sida bulshada ay ula dhaqmaysa xiriirka bulshada Dhinaca kale, Zaynab Daawud Siidow oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Jowhar ayaan wax ka weydiinay waxa ay maalintani ay kala socdaan maadaama ay ka mid tahay haweenka Soomaaliyeed.
waxaan u arkaa inuu yahay cudur aad iyo aad haweenka uu aad iyo aad ugu dhib badan yahay oo haweenka u geysto dhibaatooyin fara badan ee haddii xataa haweenka markii laga soo tago dhanka geerida markii laga soo tago ee xididihii iyo jir- jirkii iyo tabartii oo oo gabadha oo foolanaysa amba dhalaysa ee, aad aad ayay dhibaato fog ayay ugu geysataa waxay k- ee, ee, ee, halis ay gelisaa ay gelisaa inay in badan koome ay ku jirto ee, waxay halis ay gelisaa inay bilooyin ay jirkeedii soo kubci waayso oo nafaqa daro hoos ay u dhacdo ee, waxay xataa inta badan ay ku sameysaa inay gabadhii ee, ay ku geeriyooto isku furunka habeenka aad aad ayo xanuun aad iyo aad u- aad badan oo oo xanuun badan waaye hadda gabdhaha bulshada waxaa la gudboon in ay taageerto hooyooyinka qaba fiistulada lana wacyigeliyo dhalinyarada si looga hortago guurka hore lana xoojiyo adeega dhalmada degdega ah ee meelaha miyiga ah waa in aan si wadajir ah ugu shaqayno sidii aan u baabi'in lahayn fiistulada una xaqiijin lahayn nolol caafimaad leh sharaf leh iyo barwaaqo u ah haweenkeena soomaaliyeed